إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal ku soo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisa doornimadan waxaa ka mid ah toddoba askari ayaa dhimashay dhaawaca waxay ku noqdeen qarax maanta ka dhacay degmada owdheegle oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan qarax khasaare geystay ayaa waxaa askar lagula beegsaday magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe dadka ku dhaqan deegaanka baardheere ee duleedka magaalada beledweyne ayaa dareemaya amni iyo kala dambeyn ka gadaal markii halkaa ay la wareegtay xarakada shabaabul mujaahidiin dowladda federaalka ayaa afkeeda waxay ku difacday shisheeyaha askarteeda uur ku jirta kala baxaya kadibna meydadka oo wanqaran u soo celinaya qaraxyo khasaare sababay iyo gobolka shabeellaha hoose waxaa lagula beegsaday kolonyo isugu jirta caddaan iyo askarta dowladda federaalka ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar waxay ku qaadeen fariisin shisheeyuhu uu ku leeyahay deegaan u dhow magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose duqaynaya waxaa lala eegtay fariisimo ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada xarardheere ee gobolka mudug dadweynaha magaalada boordhuxunle ee walaayada bakool ayaa goob fagaaro ah waxay ku daawadeen meydadka askar ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed kuwa oo dagaal shalay dhacay lagu dilay qoysas ku nool degmada daynile ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay cabasho ka yihiin xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ah oo dhulboob ku haya kuwa oo ay sheegeen in uu gadaal ka riixayo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadan islaamiga ah alfurqaan ayaa waxay ka soo aragti dhiibteen calacalkii dhowaan ka soo yeeray guddoomiyaha maamulka hirshabeelle ugu magacaaban gobolka hiiraan cali jayte cusmaan kaas oo ahaa in uu wadi waayey dagaalka ka dhanka ah xarakada shabaabul mujaahidiin inta waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warkao dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن toddoba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa dhimashay dhaawaca waxay ku noqdeen qarax maanta ka dhacay degmada oodhegle oo shabeellaha hoose ka tirsan askartan ayaa la sheegay in qaraxu u haleelay xilli ay lugeynayeen ugu yaraantii laba askari ayaa la xaqiijiyey in qarax ay ku dhinteen shan kalena ay ku dhaawacmeen mas-uuliyadda qaraxan dhimashada dhaawaca sababay waxaa sheegatay xarakada shabaabul mujaahidiin owdheegle iyo nawaaxigiisa marar kala duwan waxaa ka dhacay dagaallo toos ah iyo weliba qaraxyo caynkan oo kale ah kuwa oo dowladda federaalka askar looga dilay kuwo kalena looga dhaawacay qarax khasaare geystay ayaa maanta askar waxaa lagula beegsaday magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay gudaha magaalada jowhar gaar ahaana kontaroolka la yidhaahdo horseed waxaa lagu warramayaa in dhimashaya dhaawacba ay soo gaareen ciidamada halkaa ku sugnaa ee maamulka hirshabeelle ka tirsan laakiinse faahfaahin dheeriya ma aynaan helin qaraxa ayaa waxaa laga maqlay guud ahaan magaalada jowhar iyo nawaaxigeeda horey magaalada jowhar waxa uu ka dhacay qaraxyo caynkan oo kalea oo askar lagu dilay kuwo kalena lagu dhaawacay qaraxyo khasaare sababay ayaa shabeellaha hoose waxaa lagula eegtay kolonyo isugu jirtay caddaan iyo askarta dowladda federaalka ah warka iyo warar kaleba waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala howlgalla ka fuliyey gobollada shabeellada hoose iyo mudug kuwaas oo ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qaraxya la beegsaday kolonyo isugu jira ciidamo shisheeye oo caddaan ah iyo sidoo kale kuwa ka tirsan dowladda federaalka ah oo waddooyinka tusayey ciidamadan qaraxyada lala beegsaday ayaa ka baxay deegaanka lamber konton waxayna ku sii jeedeen magaalada muqdisho iyagoo doonaya inay ka galaan dhanka xeebta waxaase waddada u galay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu yaraan laba qarax ayaana lala beegsaday kuwaas oo khasaarooyin kala duwan lagu gaarsiiyey labada qarax waxaa lagu gubay laba gaari oo cabdibilayaal ah qaraxyada ayaa lagula eegtay goobo aan sidaas u kala fogeyn waxaana labadii marba soo degay diyaaradaha helikobtar ah kuwaas oo gurmad u soo sameeyey ciidamada qaraxyada lala beegsaday waxaana ay daabuleen meydad iyo sidoo kale dhaawacyo ciidamadan ayaa wararku sheegayaan inaysan weli gaarin magaalada muqdisho ayna ku sugan yihiin halkii lagula beegsaday qaraxa labaad oo ah duleedka dhanka xeebta ee ceelasha biyaha isla shabeellada hoose rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay ka samaysteen deegaanka buur celow ee hoostaga degmada baraawe dhanka gobolka mudugna rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala madaafiic ku garaacay xarumo kala duwan oo ciidamada dowladda federaalku kaga sugan yihiin degmada xardheere ee gobolka mudug fariisimaha madaafiicda lagu garaacay waxaa ka mid a saldhigga degmada iyo sidoo kale xere ciidamada dowladda federaalku halkaas ka samaysteen dhowaan markii halkaas la geeyey waxaana ay wararku sheegayaan inay madaafiicdu ka hoobatay goobihii ay ciidamadan ku sugnaayeen welina tafaasiil dheeriya kama aanaan helin khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee gaaray ciidamadii dowladda federaalka ee halkaa ku sugnaa inta uu leegyahay dadka ku dhaqan deegaanka baardheere ee duleedka magaalada beledweyne ayaa dareemaya amni iyo kala dambeyn ka gadaal markii halkaa ay la wareegtay xarakada shabaab almujaahidiin mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya wariye ka howlgala idaacadda islaamiga ah ee al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday deegaanka baardheere ee duleedka magaalada beledweyne halkaasoo ay dhowaan iskaga carareen ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa maryaanta macawisleyda kadib dagaallo xoogan oo dhex maray iyaga iyo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegay inuu deegaanka kusoo arkay amni iyo xasilooni lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka oo ay hirgelisay wilaayada hiiraan deegaanka haatan waxaa ka babanaysa raayada tawxiidka waxaana dib uga howlgelaya maamulkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee markii horeba ka dhisnaa odayaasha baar dheere oo u warramay idaacadda al andalus ayaa sheegay inay heleen amni ay ugu dambeysay muddo hadda laga joogo sagaal bilood ka hor waxay tilmaameen in wax amni ah aysan ka jirin deegaanka intii ay ka maqnaayeen maamulka islaamiga ah baardheero amnigiisu waa nabadaan nahay wax khadaaduro ma qabno waa nabadaan qabnaa dadweyne haddaan nahay islaama wax dhiboo hadda aan ku aragnay intaanoo islaama nama jiraan wax isbedela oon dareemayno nimanka hadda noo yimid oo al-shabaaba aaday noogu fiican yihiin si fiicanaan soo dhoweynay si fiicanay loo soo dhoweeyeen baardheero oon joogno saacadan nabadaanu ku nahay deegaanka baardheero hadda xaaladda joogno waa nabad meeshaan ilaa sagaal bilood dagaalaa ka socday waa meel colaadeed ee dadka meeshaan fadhiya sagaal bilood aa ka dhacaysa beer ma tabcan markii beertii la abuuray waxaa yimiday dagaalaa yimid waa laga cararay baardheero marka hadda waxaa saddex biri ka hor xabadaa ka agteeda ka socota dadka marka xaaladiisu saas waay amniga hadda aad dareemaysaan goor idin ku dambeysay amniga waxaa noogu dambeysay sagaal bilood ka hor baar dheere oo ah deegaan istaraatiiji ah ayaa ku yaalla meel aan sidaas uga fogeyn magaalada beledweyne ee xarunta u ah gobolka hiiraan waxaana dhowr jeer oo hore dagaallo culus ay ku dhex mareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka si kale marka loo yidhaahdo baar dheere waxa uu ka mid yahay deegaanada dhacabariga hiiraan dowladda federaalka ayaa afkeeda waxay ku difaacaysaa shisheeyaha askarteeda uurkujirta kala soo baxaya kadibna meydadka oo wanqaran u soo celinaya dhowaan magaalada muqdisho waxaa laga soo dejiyey meydkii askari ka tirsanaa dowladda federaalka ah kaa oo marka hore tababar ahaan loogu qaaday dalka uganda waxaana sawirro laga soo qaaday oo idaacadda islaamiga alfurqaan ay heshay ay muujinayeen in ay jeexan tahay dhuunta ilaa iyo gumaarka taa oo muujinaysa in uurku jirtiisa loo dhacay isbitaal ku yaalla magaalada muqdisho oo la geeyey meydka ayaa waxa uu xaqiijiyey in uurku jirta qaarkeed uu maqan yahay magaalada xudur oo askarigu ka soo jeeda ayaa waxaa ka dhacay dibadbax arrintaa looga soo horjeedo waxaana jirtay waxaana jirtay falcelin ballaaran oo bulshada soomaaliyeed ee internetka isticmaasha ay sameeyeen iyagoo ka hadlayay masiirka askarta dowladda federaalka aho inaanu meel quman ku socon arrintaa ayaa saameyn waxay ku yeelatay uganda iyo dowladda federaalka ah waxaana sida muuqata la go'aamiyey in wasiirka gaashaandhigga oo ka soo jeeda gobolka bakool uu afkiisa ku difaaco arrinta dhacday wuxuu ku dooday in sababta askariga loo wanqaray amaba loo dooxayo ay tahay in la ogaado sababta uu askarigu u dhintay laakiin waxaa xusud mudan in waraaqaha dhimashada askariga aanay ku caddayn sababta uu dhintayba waxaa sidoo kale xusud mudan inay jiraan dad badan oo dibadaha ku dhintay oo meydadkooda la keenay kuwaas oo aan wanqarnay
kahor ka hor intuu la geeriyooday intuu horta isbitaalka horta aan geynay oo isbitaalkuu joogay qof markuu geeriyooday marka oo la rabo in dalkiisa loo celiyo ama ka horba la duuga la rabo in la helo riboor dhamaystiran maadaama qofku fajiladi ay yahay riboor dhamaystiran si loo helana wax la yidhaahdo autopsy oo ay maaragta dhakhaatiirtu ay aada u yaqaanaan anigu dhakhtar ma ihiye qof ah qof in jirkiisa la jeexo la hubsado wuxuu asbaabaha iyo wuxuu u dhigtay ayuu maray kadibna markii raboorkiisii dhakhaatiirtii iyo raboorkii lasoo dhamaystiray documentationkii soo dhamaaday ayaan maaragta aan soo qaadnay waa la keenay waalidiintii raboorkii iyo waxaan laisugu wareejiy wareejiyey iyo iyo maaragta meedkii kolley iyaguna isbitaaliga ay u qaadeen oo meeshaas lagu duuga kolley rabeen marka qolaa war xumata shiilisay oo qofkii dee markay arkeen jirkiisoo jeexan iyo markay arkeen dee dadkaana waa dad iska iska soomaalida oo maaragta culumtaas ah meed in la jeexa iyo waxaas imaan dad hadda ka dherigsan ma ahan waa loo waa xorfana loo sheegay oo qofkan waxaa loo jeexay keliya lagala baxay oo waxaasaa kulley midaa lagu akriyay intaasaa deegaankii gaartay oo maaragta wiilka iyo maaragta waajintiisii walaalihiisa gaareen waxaas waaye waxaa hadda buuqa iyo waxaa la sheegayo laakiin dowladda federaalka ah ayaa af yo adanba waxay ku difaacaysaa shisheeyaha xataa haddii dadka ay sheeganayso inay madax u tahay ay si toosa iyo si dadbanba u dilaan dadweynaha magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bakool ayaa goob fagara ah waxa ay ku daawadeen meydadka askar ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed kuwa oo shalay lagu dilay kamin ka dhacay gobolka bakool cabdisamed cabdulahi ee warkan faahfaahinaya magaalada buurdhuxunle ee gobolka bakool ayaa maalintii shalay waxaa lagu soo bandhigay laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed kuwaasi oo lagu dilay dagaal shalay ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka xudur iyo sidoo kale waajid ee gobolka bakool dagaalkaasi oo ahaa mid qaraar ayaa sidoo kale ciidamada koonfur galbeed waxaa looga furtay afar qori iyadoona ay jiraan dhaawacyo kale meydadka ciidamadan ayaa la geeyey magaalada buurdhuxunle arrinkaas ayaa waxaa si aad ah u soo dhoweeyey dadka deegaanka buurdhuxunle iyagoona fariimo kulul u diray askarta koonfur galbeed
alxamdulilah ilaahay ka mahadsan ilaahayga onayteo gaalada noo jibiyey muslimiintana galantee korkoelaan ka mahadeen alxamdulilah baniaadig weelo koro ilaahay weel buuruna maanaa geek farxaad iid qiiman leetahay maanaa namango murtadiin edhis onayteo ini mujaahidiinta kamingan galeen yo onayteo mayrirooyin baaha ka gadi dhatal kaminan ka gali ree ilaahaynin kahay alxamdulilah maanaa may kala talilahay muslimtamada qiima leehaa isku muslima erfad alxamdulilah mayba geeka goro buuruuna ka fiirsanay garoonka gaalada baktijow mayba laki dilay degmada weji tarunta gobolka bokool mayba inta fariinka dilitonda gaalada inta tawbasheena hoob tawbasheen waay wallahi halin halin intun laamin galno sishaadiga dil walaan gaalado ilaahay dili maayo dadkan baniaadanka galinto maka dilna haddii tawbasheen waay gaalada intuuna halin halin sishaadinka gal allahu akbar magaalada buurinla roogna eeda lanka faraxsiye lama murtadiin la sheenay eeda lanka faraxsiye bulshada eedan ka faraxsanta boqolkiiba boqol ma buurin roogna may baan ta ka fiirsanay murtadiintii oo laha ka dhamaayay urgaafan ilaahay meenka mahadyaana ini ardamay baa murtadiintan hadii ilahay ku toobu sheegna ilaahay dihanig nagna ani on handi min sala ka dhamaadaan may bay farmeen faraana in ilaahay hangnadaana waan tuwan may baa ileen gaalo masin taraasa jahanamya sinka teli hoayta in ardi ilaahay qofsaano diinta hagnaga tan hadi hagnada hoay taana walay dembe tan aan hurneed yoono tan lay ardi inaman kale dabriyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh allahu akbar allahu akbar allahu akbar may roogne magaalada buurdhuhunle may geekan tali sheenay namanti murtadiinta haayan adduunyi aakaran lahayn ilaahay ku furden nabajay warshee diiden dantion kasaan aratuurka gaaladan haayan waliyoon dagaalamayan waliyoo ku dagaalamayan ogayn meelan jeedan iyo meelyo kukoen ogayn maanihi wal yo hatigeek iyimban lahayn aglan lahayn murtadiintiyo hay oo mana gaabkas ogolbang noolay qiibkumade yadon dareerayan ini muslimiinta dhibaatayan yadon socdan in ilaahay kitaabshii manaa kudalaamiyan an socdan ya mujaahidiinta ilaahay ya may kaleena meelmeelogaase yahak helen murtadiinta meelala kala dagaalam ilaahay fallajey gaali murtadiinka kuba bakteedi baktajo oo qiibkumada ya mayla sheenay magaalada buurruhuunla yala ka fiirsado haay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale sawiradaas wuxuu ku baahiyey baraha internetka qoysas ku nool degmada daynile ee magaalada muqdisho ayaa cabasho ka ah xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ah oo dhulboob ku haya kuwaas oo uu gadaal ka riixayo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya dhulboob xooggan ayaa ka socda magaalada muqdisho kaasoo maalinba maalinta ka dambaysa ay kacabanayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan caasimadda degmada dayniila waxaa ka socda dhulboob xooggan kaas oo ay ka wadaan saraakiil iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka qaar ka mid a dadka dhulboobka lagu hayo ee degan degmada dayniile ayaa sheegay in xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka iyo saraakiil ay boobayaan goofaf ay ku leeyihiin degmada dayniile taas aysanna yeeli doonin ayna ku dhiman doonaan xoolahooda qaar ka mid a dadka goofafkooda laga dhacayo ayaa waxay yidhaahdeen sidan
dowladdu qof walbaba mansabka ay leedahay iyo derajada ay leedahay iyo degaankeedaay magaceeda ku soo gashaa haddii loogu talagalay in la baabi'iyo ummaddan ee la cuno ee la daba rogo ma baabi'ayso ilaahay baa abuuray way jiri jirtay wayna jiri doontaa waxaanu digayaa aanu sheegayaa dowladda ninka ugu sarreeya xasan sheekh maxamuud haddoo wax ka og yahana youna ku hingoonin aan leeya youna ku hingoonin wax lagu hingooda maahan waxaan diyaar u nahay naftayna iyo maalkayna inaan ku difaacano hantidayna sababtoo waa sharciyan qof loogu yimid gurigaadii ka soo baxay anaa kaa maamula la yidhahdana waxay nolol raadisaa wax meesha ku jira maa sidoo kale waxay sheegeen haddii ay dhici weydo in gufafkooda loo daayo ay samayn doonaan wixii tabartooda ah waan nala boobayaa waxaanana boobayaa niman leh ee xasan sheekh maxamuudaana soo dirtay nimankaas waxaa ka mid ah mustaf dhuxulow jacfar dhegaweyni haddii muslimnimo jirto oo walaalnimo jirto nimankaas ha nagala qabto ha nagala qabto nimankana boobaaya waa saddexdaas nin oo ah xildhibaanadayni waxaasuna maaragtay nin ku boobaaya xildhibaankuu ma ahan laba wan wanaagsan midoodaan leenna haddaan dhimannana ahlujunnaannahay xoolaynaan ku dhimanayna haddaan noolaanana sharafaan ku noolaanayna man dafaca maaluhu fahuwa shahiidu man dafaca nafsuhu man dafaca ahluhu fahuwa shahiidun annaka waxaan leenaha naftayna iyo maalkayna difaaci doonnaa insha allahu tacaala tabartaynaan la taagsan doonnaa insha allahu tacaala madaxweynaha waxaan leenahay aayadda qur'aanka iska ilaaliyaan leenahay aayadda qur'aanka haddaad dadka ku xakumayso waxa waaye adduunya toban toban waay boobka dhulalka hantida guud iyo midda shakhsiyeed ayay ku caanbaxday dowladda federaalka inay boobto iyadoo dhowaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay bayaan ka soo saareen dhulboobka hantida guud ee dowladda xasan sheekh ka wado geyga soomaaliya qaar ka mid ah dhegeystayaasha idaacadan islaamiga alfurqaan ayaa aragtiya kasoo dhiibtay qalaa-alka dhowaan kasoo yeeray guddoomiyaha maamulka hirshabeelle ugu magacaaban gobolka hiiraan cali jayte cusmaan kaas oo ahaa in uu wadi waayey dagaal ka dhanka ah xarakada shabaabulmujaahidiin mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya dowladda federaalka iyo madaxdeeda ayaa ka argagaxay hadal dhowaan kasoo yeeray cali jayte cuthmaan guddoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle kaasoo ahaa inuu ka daalay dagaalkii uu kula jiray mujaahidiinta al-shabaab warka ka soo baxay cali jayte ayaa dhaliyey hadalhayn badan waxaana aragtidooda kasoo dhiibtay dhegeystayaasheena idaacadda kala socda dhanka baraha internetka calaxalka iyo catowga iyo cabaadka cali jete ka soo yeedhay mid la yaab le ma aha waa la filayey waana la sugayey sababta waxa weeye qofkii si wacan ula socday halka ay wax marayaan ciidamadii iyo colkii loo soo dhiibay cali jayte ee la doonayay inuu kula dagaalamo ku dabargooyo shareecada islaamka iyo ku dhaqankeeda mujaahidiintana waxa weeye lagaga takhaluso halkii ay arrintaasi ku dambeysay iyo sidii wanaagsanayd ee ay mujaahidiintu ugu julub dhigeen ciidankii loo soo dhibay cali jaytana ay u jebiyeen cudadiisii iyo wixii hub magaranaysa ay ku hubaysnaayeenna ay gacanta ugu dhigeen sidii ciddii si fiican ula socotay waxa weeye arrintani maanta qariib ku noqon mayso waxaa wax lala yaaba ciddiisi hadduu ku shubay dab ayarku dab ku taadi inuu xilligaan haddana saas yiraahdo ma ahayn xilli ay filanaysay dowladda federaalku in cali jayte uu sidan u hadlo hase ahaatee wuxuu warkii kasoo yeeray ku reebay murugo fara badan iyo welwel warka wargeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan duurnimadan waa inaga inta